iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dhulka n f d oo ku hoos jira gumaysiga kenya kusii kordhayeen dilalka iyo tacadiyaadka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan dhulkaas ayaa waxa uu maamulka ay kenya ka dhisatay gobolka wajeer bilaabay inuu boobo dhulka dadka rayidka ah odayaasha ku dhaqan deegaanka adda masaajidda oo ka tirsan gobolka wajeer ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen dhulboob ay waddo wasaaradda dhulka ee maamulka ay dowladda kenya ka dhisatay gobolka wajeer waxa ay sheegeen in aysan marnaba dulmi qaadan doonin haddii arrintaasi lagu dhaqaaqana ay ka dagaalami doonaan odayaashaan ka mid ahay ma ogolin warka asagee ma ogolin ma noqonayso ma dhacayso haddii alla yidhaaho dulunka meesha ku jira ma ogolin dulun mana qaadanayno dad qaatana ma nihin warkayga waa gaaban yahay ma dheeraynahay hooshaan hadda saakaaan ka hadlayna wixii odayaalkaay ku hadleen inaan ka hadlo ma rabin waxaan rabaa hooshan waa hool lagu soo daale wax badanas rag isku daay ma noqonin sababta ay tahayna maxay tahay waa xoog lisu sheegto waay arrintan waxay u noqon waaysos dad badan ugu dhammaaday tiideedii aynugu noqonin wakhti badanaan ku soo daalna taas wax badanaan soo maray ma arki waana meelmari waayse annaga ma ogolin sheey annaga aan raalli kahayn in nala mariyo ninna maquunin karana ma leh ninna maquunin kara ma laha ilaahay ka soko annaga waxaan leenahay yaana lagu ceeboobin warka asage dadkii wata ha ka noqdaano haddaba dhulboobkan cusub ayaa imaanaya xilli horey bulshadani ay ula daalaadhacaysay abaaro ka dhashay biyola'aan iyo dhibaatooyin ay ka mid yihiin dilal bareer ah oo ay geysanayaan maamulka ay kenya ka dhisatay halkaasi